munaasabadan waxay tii torlakashiidika ee xarumo shalduban oo nas ka jiran goobol barasho goobo caafimaad iyo masjidka deegaanka eelxaanshi waa hooseedow degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe iyo weliba goobroog ku hayana guddoomiyaha degmada cadala mas-uuliyiin ku dareerta wasaarado maamulka hirshabeelle ganacsatada deegaanka iyo qeybo shalduban ee bulshada ankoreen cabdulle maxamuud oo ku mid eh odayaalka deegaanka iyo weyba uuse sheegay baahyo ku jara deegaanka uu soona codsaday in laku caawi adeegyadii oon baahan yihin anuka meeshaan waxaan nin walaalkayna oo xaanshe cumar xasan layidhi allah u naxariisto aaceel nooga bajiyey iyadoo lix saacadood biyaha u soconno intaas ratay afar haanood aan ku doonanno hal maalin iyo ku dhammaato haddana maalin kale allaabayso midda labaad waxaa haddana haddii oo biyihii aan meel ka degnay waxaan u baahannaha caafimaad dhidagowga inta xoogay haddii umul ku qabato dhiigbaxay ku dhimanayaan dhex intayna isbitaal gaarin saddex boqoloo doolar ah ugu yar aan ku kirignaa baabuurta dhinaga kale waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta ku qaybka liishiid kowka xarumo oo sankorey guddoomiyaha degmada cadala iyo faahfaahin gubiyeen muhiimadii bulshada deegaanka anleta xarumagun haddii dhismadii oo la dhammaayo waxaan kula talaa nabadda gacmaha u dhigta nabad qaata aragtida nabadda qaata waxa laydiin qaban doono waxa laydin dhisaayo waxbaan idinkugu daraynaa haddii waxay naqdaan wax idinkugu daraynaa intoo kale dowladdan wakiil ugannahay in wax laydinkugu daro waxaan mahaanka dhagax dhigaynaa haddii eebba idmo masaajid iskuul iyo isbitaal ceelka xaanshe boorka gadaashayda ku yaallay faahfaahintu ku qoran tahay mahaanaanka dhagax dhigaynaa in la helo waxbarasho waxbarasho markii la helo waxbarasho waxaa ugu horreysa midda diinta oo waxaa la rabaa dadka in xagga diinta laga dhiso si ay uga fogaadaan colaadaha oo ay dadka walaalaha iyo kalsoonida walaal iyo deris wanaagga ay ka shaqeeyaan aan ugu talagalna inay culuumta diinta marka hore qur-aanka way bartaan laakiin culuumta diinta ahaydoo qur-aanka wuxuu ka reebaya wuxuu faraa waa inay bartaan marka waxaan rabnaa masjidka insha allah markuu dhismo in macalin loo qabto sheekh la baro diinta islaamka oo loo sheego xalaal iyo xaaraan waxa ka xaaraanka ah oo inay deriska wanaajiyaan inay naftooda iswanaajiyaan inay nabadda ka shaqeeyaan inay wax bartaan waxaan rabnaa inaan ugu horrayn halkan ka caddayno deegaankan uu iibiyey dhulkan xaanshi cumar xasan ceelkana uu ka dhisay inaan ku tashannay qaraabadii xaanshi in dhulkan laga dhigo dhul laga bixiyo adeegga bulsho berrito oo khamiisa waxaa noo imaan doona injineerka cabbiraya dhulkan waa la naqshadaynayaa waxaa loo samaynayaa boosboos waddooyinaa loo bixinayaa ka dibna waxaan ku wareeji doonnaa maalinta furitaanka xafladda ee dhismaha waxaan rabnaa si wada jira in loo dhisto lagana baxo meeshaan anaale saanay aheed saanay aheed in laga baxo meeshaan waa meel u baahan in bulshada wax loogu qabto allah u naxariista ninkaas wuu bilaabay laakiin ummadda hadda noolaa laga rabaa inay meel gaarsiiso nambar wan waxaan rabnaa inaan ka bilowno masaajidka muhiimadda ugu horraysa waxay tahay waxbarashadu meel kasta inay gaarto guri kasta inay gaarto waxaan u malaynaa dhallinyarada meeshaan joogta iyo hadda xamar ka timida aqoon-yahanka iyo kuwa halkan joogoo la dhashaba fursad umayna helin inay halkan wax ku bartaan kan ugu sokeeya waxaa laga yaabaa wakhtiguu baxayana in gaarraac laga bixiyey kadibna in adeerkiis iyo adeerkiis iyo qof uun ahala lagu xidhiiriyo ladhaha canugaas ka warhaya hadda waxaan rajaynaynaa walaalahayna iyo adeerayaasheen iyo ilmaha ay dhali doonaan deegaanka ay joogaan oo ceel xaanshe inay wax ku baro doonaan waana dareemaynaa dadka deegaankan joogaahu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dad fiican ay ahayen laakiin dhibaatada ka dhacda meeshaana waxay tahay oo aan ka fahnay in tuug la qabyaaladeeye tuug oo la dhihi kara tuuggaasaa waxalli aashaati bira loo gelsha